bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akrijna min dulmaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur عlayna min khaza'in raxmatika ya arxam الraaximiin dersigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo sideedaad min suurati yuusuf qaala tacaalaa واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wtabactu waxaan kaloo raacay buu yidhi towxiidkii uu rabaa inuu u sheego millata aabaa'i aabbayaashay diintooda ibraahiima ibraahiim iyo wa isxaaqa iyo wayacquub saddexdii is dhashay wey kuwaa diintooda anuu raacay buu yidhi maa kaana nooma ahan lanaa annaga haddaan ambiyadii ilaahay nahay an nushrika inaan shariig yeelna billaahi ilaahay min shay shayna inaan ilaahay ilaahaynimadiisa la wadaajin dow nooma ah laaiq maaha ma dhici karo daalika iimaankaa iyo towxiidkaasina min fadli illaahi ilaahay fadligiisa weeye calaynaa dushayada ku tafadulay iyo wa cala naasi dadka dushoodaba min fadlillaahi calaynaa wa cala annaas walaakina akara annaasi dadka badankoodu laa yashkuruun ma shukrinayaan fadliga ilaahay kuma shukrinayaan walaakina akara annaas laa yashkuruun mar hadduu u sheegay aqoontiisu meesha ay joogto iyo wax kastoo loo soo wada saaka cunnadaas wax ay tahay misna oo u sheegay diinta xaniifkaa ee toosan diinu rusul ah iyo sida ay tahay iyo towxiidki wuxuu u fasirayaa arrintaasuu sii xoojinayaa labadan wiil qoladay ka yimaadeen diin waxay haysteen wax xun inay tahay diin la-aan ah asnaam caabudayeen buu u tilmaamaya intaan weli fasirkii lama gaarin ruyadii ay weydiiyeen yaa saaxibay sijni bay jeelka yaa labadayda saaxiibow ee jeelka igu saaxiibkaa yaa saaxibay yaa saaxibay sijni yaa saaxibaya fi sijni bay ka dhiganta labadayda saaxiibo jeelka igula saaxiibkaayo a arbaabun marabiyaal oo mutafariquuna kala tagsan baa khayrun khayr badan am illaahu mise alle allah alwaaxidu midkaa alqahaar ee qahridda badan rabbiyaal kala duduwan intaasoo beloo sana midba kalar leeyahay oo midba si u egyahay oo midba foom gaara loo sameeyey balaayo kala duwan ah oo mutafariquuna arbaabu mutafariquun baa khayrun mise am illaahu alwaaxidu alqahaar kuwaas cidna ma dhibi karaan cidna ma ma anfici karaan haddaba maa tacbuduuna ma caabudaysaan buu yidhi min duuni ilaahi sukadiisa ilaa asmaa'an magacyo mooyaane magac aan musame ka hoosayn magac iska cidlaayoo wax ka hooseeya magacaan u baxsan yaho saxa aysan jirin wey magac ibirkiisa asmaadaasoo samaytumuuhaa aa idinku magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaasha magacaan waxaa u bixiseen de haddee ilaahay ku sheegaan de magacii ma noqonayo magacii bay la baxsho mooyaane wixii ilaah noqon maya waxay musamahii wax jira ma ah magaca loo baxsho taasoo maa anzala allahu ilahi usan dejin bihaa iyada min suldaan wax xujaa iyo wax daliila inilxukmu xukunkuna uma ahaanin ilaa lilaahi ilaahay mooyaane amara ilaahayna wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaah isaga mooyaane ilaa iyaahu daalika midka aan idinku yeerayaana addiinu waa diinka alqayimu ee toosan diinka qawiimka waan qalooca lagu arag walaakina akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun ma garanayaan jaahil bay waxay ka yihiin cadamada ilaahay markaasay balaayo kale caabcaabudayaan iyo asnaam koonka hadda khalqiga ku nool tirabadnidiis inta dee dowladood ama bulsho gaalo ah oo aan ilaahay aqoon oo dee waa diinba aan haysan ama diin baadil haysan ilaahay waa ilaahnimadiisa aan qirsanay aan rumaynayno caabudayn waa badan yihin sidaa marka u sheegay u naseexeeyey diinka u caddeeyey haddau manaamka u fasiraya wuxuu yidhi yaa saaxiibayi sijni sijniga labadeeda igula saaxiibkaayo labadeeda saaxiibo jeelkow yaa saaxiibayi fi sijni bay ka dhiganta nin wuxuu yidhi anoo waxaan arkay khamro miiraya ninna wuxuu yidhi anoo halkaas madaxa dushiisa ku wada khubs iyo kimis oo shimbiru halkaas ka cunayaan taasay fasirkeeda raadinaya waxaa la tilmaamayaa labadan nin qolo kale oo boqorka col ku ahayd baa inta soo mareen ninka madaxda marka la rabo in la majaxaabiyo kuwa ugu dhowdhow baa laga soo gelayaay bay waxay dhaheen ninkan ha laga takhalluso dhaqaale iyo rish way u sheegeen laaluush xoolahaasaa dowladaha dumiya wax isku dira moogta ninkaanna waxay dhaheen idinkaa sharaabka iyo cunnada u qaabilsan labadiinnuy midna khubsiga qaabilsanaa midna sharaabka dila sumeey waa la qaateen markay la qaateen baa kii sharaabka baa arrintii qoomameeyey oo ka noqday kii kalena xoogaagiisa uu iska qaatay cunadiisa uu iska soo diyaariyey cunadii markii la keenayna waa laga shakiyey markaasaa boqorkii cunadii ma cunin adiga cun baa la yidhi isaguna wuxuu kusoo daro ogyaho waa diid inuu cuno madaxda iyo dadkaas dad wax u cuno iyo waxu dhadhamiyey waxbay leeyihin cunada u ogaada isagii soo sameeyey mar hadduu diiday arrintii la ogaado la baaray xayawaan kalea lagu tijaabiyo horey bay nafta uga dhacan wixii waa la ogaaday wax raashin sumaysan inuu yahay waa arrimaha mufasiriinta qaarkood ay soo rarayaan labadiinni waa la qabtay jeelka hosyada saa lagu keenay manaamkan bay nebigiisu u sheegeen manaamkii buu fasirayaa marka ama axadukum waa midkiin buu yidhi fa yasqi wuu waraabinayaa rabbahu sayidkiisa rabbigaana waa boqorkiisa khamran khamru waraabinayaa oo intuu jeelka ka baxo oo shaqadiisi ku noqon doonaa wey shaqadii lagu yaqaanay iyo sharaabkii waraabintiisii uu dib ugu noqonayaa wa ama alaakharu midka kale fa yuslabu waa la salbin meel baa lagu qallacayaayo saas loogu taagaya salbi halkaa ha ku dhinto fataakulu dayru shimbirtaa cunaysa shimbiro dhan weeye xabad iskama adayr shimbiroo dhan bay keenaysaa min ra'si madaxiisa shimbiraha madaxiisa iska cunay inta la dilo oo la salbiyo meel la dhiga meydkiisa shimbiraha madaxiisa hadba iska dulfuulaya oo iska cuncunaya bahallada iyo tukayaasha iyo meelahaas madaxa ka fuulaan xoolaha markay manaamka arkeen oo u sheegay fasirkii bay naxeen waxay dhaheen waxba ma aan arag waxaan aragnay adaan fiirinayna inaa wax fasiri ka dhidi waxaan aragnay maba jidho wuxuu yidhi qudiya alamru amarkii waa la xukumay alladii amarkaasoo fiihi dhexdiisa taftiyaani ah iga fadwo dalabteen xag rabbi baa laga xukumay arrinta waa dhacd dhammaant tabtaasaan idin sheegay noqon doontaa arrintaa waa laga takhallusay waa laga falaxshay qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan waxaa iga fadwo dalbayseen oo ay iga jawaab dalbayseen waa la xukumay waa dhammaatay qadihii ilaahay ama run sheega ama been sheega arrinta saa idinku sheega u dhacaysa riyadana sideeda haddaaba aragtid midda xun lama sheego midda fiican baa la sheegaa midda fiicanna qof wanaagsan oo xabiib ah oo cilmigeeda garanaya baa loo sheegaa leanna waxa weeye waa awal caabir qofka kuwaadoo fasira bay raacaysaa midka mid si khaldan wax u fasiraya looma sheego si khayr mid wax u fasiraya wax garanaya waa manaamka loo sheega kaa hadduu gartana wuu fasiri hadduu garan waayana wuxuu dhahayaa ma garanayo iska malamalayn maayo arrinkii markuu saa u dhacay wa qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf liladii ninkii wuxuu u yidhi danna yuusuf uu maleeyey waa cilka haddaan yuusuf ka dhigno annahu isagu naajin inuu yahay mid badbaadaya oo minhumaa labadooda ka mid ahaa ninkii nebi yuusuf caqiideeyoo aaminay inuu badbaadayo waa kii sharaabka waraabinayay kiibuu la ballamay xabsi baa meesha lagu wada jiraa wuxuu ku yidhi udkurnii igu agxus cinda rabbika boqorka agtiisa boqorkaada waa ninkii casiiskii maaha ninkii waddanko dhan haysa wey bay ka socdaan labadaa nin soo xirtay boqorka agtiisa igu agsheeg oo igu agsheeg waa maxay waxaa dhahdaa nin noocaas oo dulmi ku xihan baan jeelka wada joogni si dulmigan laygu xihay la iga sii daayo war halkaa haddaa meesha ka baxdid halkaa igu agsheeg oo warkayga halkaa gaarsii fariimaha dadka xabsiyada iyo dadka soo fartaan moogta dowladda u soo baxa halkaa igu sheeg hadda adduunka la iska heleeno iyagoo xabsiyada jooga iska soo dhawaaqayaan moogta oo waxay doonaan sheegayaan laakiin waxa weeyaan awal fariimo iyo waxbaa la soo fari jir warqad iyo qof is arkeen iyo udkurnii cinda rabbika fa ansaahu waxaa halmaansiiyey ninkii isaga ahaa ashaydaanu shaydaan baa halmaansiiyey dikra rabbihi rabbigiis macnaha rabbigaasi waa waa ninkii boqorka ahaa boqorkii yaa inuu arrinta uxuso u sheego shaydaan baa halmaansiiyey arrintii la soo faray waagii jeelka inuu waagii markuu soo baxay uu boqorka u sheego shaydaan baa halmaansiiyey shaqadiisa kaloo iska qabsada dee markaa yuusufna ayaa ka wargeynaya fa labitha waa nagaaday yuusuf fi sijni jeelkii bidca siniin dhowr sanoo dambe sanado dhowru ku jiro toddoba sanoo jeelkii ku jira toddoba sano oo waxaa la yidhi waa lagu soo itixaamayoo waa lagu sii itixaamayoo marka uu leeyahay udkurni cinda rabbika boqorka agtiisa iyo rabbigaa sayidkaada agtiisa igu sheeg waxay ahayd markaa munaasabadu inuu ilaahay xuso uusan binu aadan iyo makhluuq u caban inuusan makhluuq u caban bay ahayd oo cabashadaas uu yidhi kaa boqorkaa makhluuqa warkayga han la gaarsiiyo baa kiina arrintii la halmaansiiyey sanadana kusii jiray jeelka culimmada qaar waxay ku fasirayaan fa ansaahu shaydaanu yuusuf laftiisa shaydaanku wuxuu halmaansiiyey dikra rabbihi rabbigiisa abuurtay inuu xuso meeshu kaas maaragtay wax u farsanayo inuu ilaahay u farsado oo u cabto nebiyullaahi ayuub waxaa la yidhaahdaa toddoba sanaba imtixaankiiiyo ku jiray dhibaatadii nebiyullaahi yuusufna jeelkiibuu toddoba sano ku jiro waxaa la tilmaamay jibriil inuu nebi yuusuf ku yidhi yaa kaasoo yaa kaa badbaadiyey dilkii walaalahaa damceen inay ku dilaan soo yaa allah ilaahay baa iga badbaashay yaa ceelkii kaa soo saaray faman akhrajaka ceelkii yaa kaa soo saaray soo yaa allah soo yaa kaa ilaaliyay faaxishadii xumaantii lagula damcay islaantu kula damcday inaad dhex geshi soo yaa allah soo dumarka makrigoodii fasarafa canhu keydahun makrigooda yaa kaa sarfiyey iyo dhagartoodii suu yaa allah soo seebaa marka uga tagta rabbiga oo aadan u weydiisan oo makhluuq ugu kalsoonaato u tiri ninkaa boqorkaa warkayga hala gaarsiiy so waa ilaah waa simbiriraxood ilaahu ii naxariiso kaasaa la yidhi waa arrintaas tacsiirteeda waa inaa sanado badan baa ku jiraysaa jeel qurdubigaa soo raraya waxaa la tilmaamay qaala nebiyu sal alla alay slm low lam yaqul yuusuf alkalimata alatii qaala maa labitha fi sijni duula maa labitha waxaa kaloo halkan ay culimmadu tilmaamayaan darsigii horena ku soo baraarujinnay bacdu kutubi tafsiir inay aada u soo rareen bikaiirin min alriwaayaati alisraa'iiliya alwaahiya riwaayaad tiradii ka batay oo yahuuddu ku soo dhexyaasheen oo daciif ah oo munkar ah oo baadil ah markay weliba fasirayaan laba erey hamiga wa hama bihaa iyo markii lowlaa an ra'aa burhaana rabbi burhaanka labadaa weliba markay fasirayaan bay aad halkaa u dhex galeen arrintaasoo arrin saxa aan ahayn oo aan la aqbali karin oo nebiga ilaahay oo intaasuu nebi soo dhaleen aan laa'iq u ahayn waxaa kaloo la tilmaamay de cismada ambiyadu iyadoo wada leedahay nebi yuusufna ka mid yahay toban arrimooda hadda aan soo qaadnay in tobankaba laga faa'idaysanayo si go-aan adaga waa isaga u yidhi qaala macaadallaahi inahu rabbii axsana mahwaay kow mar labaadna cararku cararay baaba tusinaya kuwaa fasirkooda arrintaani diidaysa lakin kuwaas waxay leeyihiin waxbaa u daahiray xaggu damco inuu waxbaa ku soo dhacae wastabaqal inuu ka cararayo waqadat qamiisahu min duburi saddex jeelkii inuu doorto qaala yidhi rabbi sijnu axabu ilay mimaa yadcuunanii ileyh afar ilaahay inuu yidhi inahu min cibaadina almukhlasiin ilaahay saa ku ammaanay oo ilaahay wa aataynaahu xukman wacilman yidhi shan kii u markhaanti kacay washahida shaahidun min ahliha weliba lagu sheegay ilmayr lix haweenaydii imra'atulcasiis inay mara kacday inuu ninkaani beri yahay oo ay tiri walaqad raawatu can nafsi anaa ka dalbayo fastacsama waa is ilaaliyo waa mancuum toddoba rabbigiis inuu baryaday fastajaaba lahu rabbihuna ilaahayna aqbalay sideed calaamaad iyo arrimo wada caddaynaya inuu beri yahay inay jireen oo la yidhi uma badaa lahum min bacdi maa ra'awul aayaat inuu beri yahay markay arkeen calaamadihii tusinayey bay jeelki dhigeen sagaal markii dambe waa gaaraynaa jeelka ka soo bax la yidhi kama soo bixin wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allaatii qaطacna aydiyahun waa lagu yeerayaa markii la yidhi boqorkii baa kuu yeeraya wuxuu yidhi boqorkaa ku noqoo dumarkii inta ha weydiiyo wixii xaalkoodu ahaa markay gacnaha isjarjarayeen waa aayaad inoo soo socdo weli aynaan gaarin toban haweenaydii casiiska iyo dumarkii waxay wada markhaanti kaceen aayaddan aan gaari doono qaalat imra'atu alcasiizi alaana xasxasa alxaqu ana raawathu can nafsi wa inahu lamin asaadiqiina waa inoo soo socto intaasoo arrimoodba waa jira oo laga soo dhex saaraya aayaadka wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi kii boqorka ah waa boqorkii masr ardu misr waa dhulkaas waa taariikho badan baa soo maray boqorkii baa wuxuu yidhi innii anugu araa waxaan arka waxaan arkaa macnaa waxaan arka sabca baqaraatin toddoba sacood toddoba lo ah simaanin shilshilisoo cayilan kuwaasoo yaakuluhunna iyaga uu cunayo toddobadaas waxaa cunaya sabcun toddobo cijaafun oo weyn ah toddoba caataayoo qallalay baa cunaya waxay cunayaan toddobadii buurbuurnaa manaamkaasoo arka waxaan kaloo arkay buu yidhi wa sabca sumbulaatin toddoba sabuul khudrin cagaaran aan weli bislaan mirihiibaa saaran beeraha waa taqaan toddoba sabuul wey iyo wa ukhara toddoba kaloo yaabisaatin engegey yaa ayuha almala'u madaxyo weyn iyo madaxi nooc kastoo ay leeyihiin madaxdii iyo kuwii wax sheegi jiray iyo kuwii sixir yaqaanay iyo kuwii wax fasiri jiray riyada kulligiin aftuuni ii fadwooda fii ru'yaaya riyadaydaa ii fasira in kuntum haddaad tihiin tacburuuna kuwa cabira liru'yaa riyooyinka fasirada riyada haddaad taqaanaan war riyadaa hala ii fasiro si guud ummaddii oo dhan waxa weye masale la baaraya wey waryaa yaqaano oo sheegaya dadkiina aqoonta lahoo weliba ayuhalmala dabaqada saraa hala ii fasiro arrin baa soo socoto nebi yuusuf sidau jeelka kaga soo bixi lahaa ilaa intaasoo arrimoodoo kalea sababtu kaga soo bixi lahaa midba waxbaa laga dhiga hadda waxaa socota sababtau jeelkan kaga bixi lahaa awal markii hore arrintu waxay ka bilaatay riyo oo arkay uu yidhi koob iyo toban waxaan arkay inii raytu axadda cashara kowkaban koob iyo tobankaa xidigood iyo washamsa walqamar riyadaas walaalihii baa ku colaadiyey haddana riyadan waxay sababi doontaa boqorku arkay cid fasidha inta loo baahdo in isagii la weydiiyo isna jeelkii ka soo baxo qoladii waxay dheheen qaaluu waxay dheheen kulligood wey wowdaasaa keenaysa adaahu axlaam hiya waxa aa noo sheegtay oo aa ku riyootay adaahu axlaamin dhadhabyaal isku darsankood wey qarow qarow baa noo sheegtay bay dheheen adaahu axlaam dhadhabyo iyo qarowyo isku dardarkood baa no weeye waxaa noo sheegtay wamaa naxnu anana ma dhihin bay dheheen rag wax yaqaan bay iska dhigayaan bitaawiilil axlaami dhadhabyada iyo qarowyada fasiridooda bicaalimiina kuwa yaqaan innaguna qarowyo ma fasirnay dheheen iyo waxyaalaha isku dhex yaacsan nin hadduu qofku iska xanuunsan yahay ama fakeraya markuu seexanayey ama ma garanaysaa usan maskaxdiisu deganayn waxyaalaha iska soo marmarayo oo ku riyoonayo oo qofka noocaas wax ka soo qaad ma leh hurdan caadiya iyo ma qabo deganaan wuxuu ka baqayey ama wuxuu jeclaa wuxuunbuu iska arkayaa sibuu waxbuu qalbiga baasi ka ahaa waxaasna annagu ma fasirnaba dheh filimo kalaa lagu daaraba dheh waqaale aladii kii marka wuxuu yidhi najaa badbaaday oo minhumaa labadii nin ka mida kii waagii ka soo baxay jeelka oo waagii uu ku yidhi war ninka boqorka agtiisa igu sheeg oo yidhi adigu waxa weeyaan dee jeelka waa ka bixi doontaaye waka oo sharaabka waraabinayay kiibaa wuxuu yidhi waddakara walxaal iddakara ou xusuustay bacda ummatin muddo ka bacdeed umma zaman dheer ka bacdi buu wuxuu xusuustay ilaa cil masalaa loo baahday qamsalada qofkii yaqaan baa kugu soo dhacaya waagay jeelka joogeen iyo riyaday weydiiyeen isagoo ku soo baxay kaasaa wuxuu yidhi walxaal iddakara bacda umma ana aniga unabiukum idinka warramaya bitaawiilihi arrinkaa fasirkiisa boqorku arkay ee fa arsiluuna aniga idira aniga halay diro jeelka hala ii diro nin halkaa joogoo wax yaqaan baan soo weydiinayaa waa la diray marka baa meesha ku jira jeelkiibuu tegey yuusuf buu ugu tegey wuxuu ku yidhi yuusufu yaa yuusuf yuusufow ayuha sidiiq run badanow ayuha sidiiq kii runta badnaayo ilaa walbaa runtiisa la fasirayo sidii waagi wax ugu fasiraa wax u dhaceen aftinaa noo fadwoodoo noo sheeg fii sabci baqaraatin toddoba lo ah simaanin buurbuuran kuwaasoo yaakuluhunna u cunayo sabcun toddoba kalaa cunaysa toddobadaasoo cijaafun weyd ah wa sabci sumbulaatinna noo fasir toddoba sabuul taasoo khudrin cagaaran riyada waxba lagama bedelo tabtay ahayd baa loo sheegayaa iyo wa okhara toddoba sabuul oo kale yaabisaatin qallashayo engegan lacallii waxaa laga yaabaa buu yidhi arjicu ila naasi dadkii inaan u noqdo lacallahum waxaa laga yaabaa yaclamuuna inay yana gartaan maxay gartaan ninkaa soo fasiray cilmiga iyo aqoon meeshuu ka jooga inay fahmaan markaa u fasidhid baa laga yaabaa oo ajeelka ka baxdi lacallana waa isticmaal qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf tasracuuna waxaa beeranaysaan sabca siniina toddoba sano da'aban oo isdaba joog ah toddoba sano oo xiriir ah baad beer qodasho iyo beer falasho iyo beer abuur ku jiraysaa famaa xasadtum waxaa goysataan waxaa goosataan oo dalagii ah fadaruuhu ka taga fii sumbulihi sabuulkiisa kaga dhex taga haddii raashin kale dibadda la dhigo suus baa gelaya waa bololaya waxaa laala toddobadaas sano wix idiin baxa mirahaasi sabuulka iyo dhirta ha saarnaadeen sabuulkooda ha ku jire ilaa qaliilan wax yar mooyaane mimaa taakuluuna waxaa cunaysaan mooyaane wixii hadba a karsanaysaan ka qaata waxaa cunaysaan ka qaata inta kale geed kaa saarnaato uma yaatii waxaa imaanaya buu yidhi min bacdi daalika toddobadaa sana ka bacdi sabcun toddobo shidaadun dardaran abaar ah toddoba barwaaqaaba hatii hore waxbaa la beertay toddoba abaara imaanaysa toddobadaasoo yaakulna cunaya maakii qadamtum aa hormarsateen lahunna iyaga toddobadan waxaa la biilanayaa toddobadii sano hore wixii la kaydsado geedaha saarnaayoo raashin iyo miro ahaa maa qadamtum lahunna waxay ka dhigan taha waxaad cunaysaan wixii aad kaysateen sanadaadkii beeraha la beeranayo barwaaqada ahaa ilaa qaliilan wax yar mooyaanoo mimaa kii aad tuxsinuuna aa kaysanaysaanoo aad ka dhigateen kayd inaad mar labaad beerta ku celisaan aslaaxa oo aad maarata abuur ka dhigtaan waxa kaloo dhan toddobadan sanaa la cunaya ilaa waxaa yaroo mar labaad abuurka la dhigaya mooyaane sidaas ugu sheeg uma intaa ka bacdi wuxuu yidhi toddoba iyo toddoba yaatii waxaa imaanaya min bacdi daalika caamun sanad sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yuqaahu naasu dadka loo gargaarayo oo loo roobaynayo oo loo barwaaqaynayo wa fiihi dhexdiisa yacsiruuna yaa ay miiranayaan cinabka iyo waxaas bay maroojinayaanoo sharaabka ka miiranaya barwaaqada dhacday darteed toddobadan sanoo dambe oo abaartaa waxaa ka dambaynaya toddoba barwaaqaba horta horreysay toddoba abaaraa ka dambeysay toddobada abaartaana sanadkaa barwaaqadabaa ka dambeeya oo sanadkii sideedaad noqonaya wuu soo tegayoo boqorkii iyo dadkii baa loo sheegayoo waa la yaaba waqaalalmeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii bihi iila imaada ninka ninkan soo fasiray hawshaan orod ku noqo hala ii keeno wuu la yaabo falammaa jaa'ahu rasuulu kii la diray markuu yuusuf u tegey qaala yuusuf wuxuu yidhi irjic orod ku noqo ilaa rabbika ninkii ku soo diray boqorkaadii fas'alhu weydii boqorka maa baalu niswati dumarkii xaalkoodu wuxuu ahaa allatii kuwaasoo qadacna aydiyahunna gacanahooda jarjaray isagoo intaasoo sana jeel ku jiray wuxuu raba wuxuu yidhi waa sii joogaya bixi maayo ilaa la caddeeyo wixii laygu tumay la caddeeyo inay been cad ahaayeen waxaa dhici kardha haddii laiska soo daayiyo in la yidhaahdo wax kale la moodo boqorka ha weydiiyo dumarkaas wixii sha'nigoodu ahaa si uu u ogaado in laygu xiray dulmi iyo tuhun iyo xadgudub dumarkaa dartood sababtood in la ii xiray dadkoo dhanna ogaadaan inaan dembi aanan lahayn inna rabbii rabbigay bikaydihinna dhagartooda caliimun waa midku ogaal badan ilaahay weeye inna rabbi bikaydihinna caliim ilaahay dhagartooda waa ogyahay kuwaas qaala wuxuu yidhi boqorkii baa dumarka u yeehay wiilkii ninkii waa soo noqday afar jeer uu iskaga daba noqonayaa ninkan rasuulkaa yuusuf boqorkiiba u yimi boqorkii dumarkiiba u yeehay imra'atulcasiiz waa loo yeehay wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi maa khadbu kunna shaaniguunnu muxuu yahay muxuu ahaa id waqti maa khadbu kunna id raawatunna markaa ka dalabteen yuusufa yuusuf can nafsihi naftiisa yuusuf markaa naftiisa ka dalabteen xaasha anigiinu ahaa qulna kulligood waxay dhaheen xaasha lilaahi ilaahay baa nasahan maa calimnaa anagu ma ogin calayhi yuusuf dushiisa min suu'in wax xumaana wax xumaano aan yuusuf ku ognahay ma jiro macaada allah yuusuf xumaan ma doonin kulligood waa aqreen waa intii yuusuf rabay dembi male wey dulmi qofka hadduu la dhaho waa waa dulmi baa lagaa galay qaalat imraatu qaalad waxay tihi imra'atu lcasiiz marka ninkii casiiska ahaa waa gabadhuu gurigooda ku noolaa xaaskiisii waxay tidhi alaana hadda baa xasxasa alxaqu xaqii caddaaday xasxasa wilic wilic wilic yidhi macnaha xaqii hadduu caddaaday oo iftiimay ana aniga raawadtuhu ka dalbay yuusuf can nafsihi naftiisa wa inahu yuusufna lamin asaadiqiin buu ka mid kuwa saadiqiinta anaa ugu yeeray naftayda isaguna beri boo khiyaano ka yahy markau lahaa wainahu lamina saadiqiina waa maxay kuwa runta sheegau ka mid yahay markau ilahaa hiya raawadatnii can nafsi iyadaa naftayda iga dalabtay markii guriga inta albaabka lagu yaa ou halkaas ninkii kula kulmay waa isaga yidhi hiya raawadatnii can nafsi waagaas hadalka ahaa intaasoo sano ka hor run buu ku sheegay yuusuf waa beri ummaddii o dhan waa maqlaysa yuusuf hadalkaan aan siina marka daalika wuxuu yidhi yuusuf daalika kaas oo kee ah inaan ninkii la iisoo dirayoo jeelka ka soo baxay yidhi aan dib ugu ceshay boqorkii ilaa ay caddaatay inaan beri ahay daalika arrinkaas waa liyaclama inuu ogaado annii anigu lam akunhu inaanan khayaanin bilqaybi xaalu ku sugan ku laran yahay isagoo maqan ninkan gurigiisa ku noolaa inaanan khayaanin bilqaybida inaan mafcuulka ka xaalis iyo inaan faacilka ka xaalis labadaba waa la ogolya annii lam akunhu inaanan khayaanin anigu faacilka haddaa ka qaalanaysa bilqaybi xaalaan ku sugna ama bilqaybi xaalu ku sugan yahay lam akunhu isaga bilqaybi xaaluu maqnaansho ku sugan yahi isagoo maqan xaaskiisa inaan khayaanin inuu saa ogaado liyaclam anii lam aqun iyo wa ana allaaha ilaahay laa yahdii inuusan hanuunin macnaha ma hanuuniye kaydal khaa'iniin kuwa khaa'iniinta hagartooda iyo dhagarsigooda iyo waliyaclam ana allaha laa yahdii kaydal khaa'iniin sidaasuu ku yiri marka waxa la yidhi hadalkaas kalaamu yuusuf halka waa laga dhigi karaa iyadiina waa laga dhihi karaa gabadhii lafteeda gabadhii inay weli hadalka wadato ay dhahdo daalika arrinkaas warkaa aan hadda qirtayoo idhi anaa raawadtu can nafsihi waa liyaclama yuusuf inuu ogaado annii anigu lam aqunhu inaanan khayaanin bilqayb isagoo xabsiga ku jiroo maqan inaanan hadda been dusha ka saarsaarayn ya annagu soomagri iyo dhibaatana ma samayn intaasoo shayga aan inkirayno mejidha aan lahayn maanta soomaan naqiran wa ana allaha ilaahayna laa yahdii kaydal khaa'iniin kuwa khaa'iniinta dhagartooda ya inuusan ilaahay subxaana wa tacala qofka khaa'inkaa waafajinayn oo toosinayn waa kaa wixii aan intaa diidanayn bay leedahay aan maanta ummadda dushooda ka sheegay inaa anigu waxaa sameeyey oo qirtay oo ka dalbay isagu beri yahay isagoo maqanna maanta xabsibuu ku jiraa waxaa doontay dul saar in aanan samaynayn intaas bay ku hadashay marka qisadu wade suuraddo dhan baaba ka hadlaysa weli waa socotaa qaybtaana intaasi ku joogtaa darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab